dowladda muddooyinkii ugu dambeeyey waxay ku jirtay dagaal ka dhana al-shabaab oo ilaa hadda socda oo madaxweynaha uu hormuud ka yahay dalalka marka aad isleedihiin ama aad rabtaan in ay gacan idinka siiyaan soo celinta amniga yaa kamid ah
runtii dalal badan ayaa hadda naga caawiya haba caawimaadaasi meeshii aan anaga rabnay inaan gaadhsiinayn maraykanka kowga waxaa ku jira midooda yurub euda waxaa ku jira turkiga waxaa ku jira number oo wadamada carabta ka mid a ku jira kuwa ay ciidamada ka joogaan hadda soomaaliya iyo midooda africa gaar ahaan ciidamada wadamada ciidamadu ka joogaan ayaa ayaa ka mid a intuba siyaabo kala duduwan ayay ayay nooga caawiyaan laakiin waxaan isleeyahay intaas naguma filla waayahay saddex iyo labaatanka bisha ayaa lagu wadaa in khudbadaada rasmiga aad ugu talagashay kulanka golaha guud inaad halkan ka jeediso marka waxyaabaha aad kaga hadli doonto dunida isugu timid kulanka aada u sheegi doonto maxaa ugu waaweyn
qeybta guud dee innaga ina khusaysa adduunyadaan ka mid nahay mar haddaan adduunyada ka mid nahayna waa inaan contribute garayno qiyamka iyo valueska universalka ee adduunku isla waafaqsan yahay ee wanaagsan waan xoojinaynaa maxaa ka mid a in dulmiga la diido in aafooyinka iyo xalkooda hal meel looga soo wada jeesto in discriminationka iyo maxaanku dhahaa faquuqa bulshooyinka oo ay ka mid yihiin dadka aqaliyaadka ee muslimiintahay ee adduunyada ku nool in in laga daayo inay dadka iyaga oo kala diin duwan inay isfahmaan oo ay wada noolaadaan waan kaga hadli doonaa in darisku is ixtiraamo kaga hadli doonaa haddii la idhaahdo in dadad yowga la gumaysto ee dhibaatadu haysato in laga daayo waa ka hadli doonaa dabcan falastiin baa ka mid ah oo la haystaa oo ay tahay in laga waa sidii adduunyadu mar hore soo jeedisay waxaa waye in two state solutions a inay inay waan ugu yeeri doonaa haddii la ihahdo marka guud ahaan in caruurta iyo hooyooyinka iyo brimigeydada in la ilaaliyo in military cuska africa especially maxaanku dha afgembiyada ka dhacaya in la joojiyo oo dastuurada iyo iyo qiyamka dimuqraadiyadda in lagu dhaqmo loo hogaansamo waan ka hadli doonaa haddii la ihahdo intaas marka waxaa noo dheer annaga soomaali haddaan nahay waxaan ka hadli doonaa dhibaatooyinka aanan annagu qeyb weyn ka qaadan laakiin haddana impactooda dhibaato badan nagu haya sida calami janjaga ama isbedelka cimilada oo kale isbedelka cimilada annaga carbonkaas imnationkaas annaga soomaali haddaan nahay waad ogtahay inaan waxba ku lahayn oon wax dhib anaga ka geysan haddana dadka ugu saameynta badan yahay baan annaga aan nahay marka de dunida inaan dhahno war saamayntaas annaga nagu yeelata waxaad idinku samaysayna sababu tihiin hana laga caawiyo sidii aan adaptation iyo resilience u samayn lahayn oo dee aan maaragtay aan ula noolaan lahayn at least waan kaga hadli doonaa waxaan kaga hadli doonaa soomaaliya inay soo kacday oo wax fara badan ay soo qabsatay oo hadda loo baahan yahay inay maxaan ku dhahaa la garab istaago markan in loo baahan yahay soomaaliya in investment lagu sameeyo oo maadaama ay barwaaqo tahay soomaaliya in nature oo maxaan ku dhahaa resource ka buuxo oo meeshay ku taalla aysan meel caadi ahayn meel aada adduunka muhiim uga ay tahay oo xoolihii iyo beerihii iyo kalluumaysigii iyo energygii iyo wax waliba uu diyaarsa ay diyaar ku tahay waxaan ugu yeeri doonaa adduunyadu inay soomaaliya imaadaan oo investment ku sameeyaan ayaan ugu yeeri doonaa laakiin waxaaso dhan waxaa ka horreeya in amnigii si buuxda usoo noqdo of course kaas waa waa ku jirnaa waxaanan aaminsanahay inaan wax badan ka qabanay already yani hadeertaan hadda shalay haddii la dul taagnaa muqdisho maanta caws weynaan ka hadlaynaa iyo meel aada fofog jidkii adiguba aada ogtahay oo xamar iyo ilaa iyo hob inay isku furan tahay waqooyi oo hadda baabuurkii laga qaata xamar meel walba lagu tegi karo marka waaba soo noqotayba aniga waxaan aaminsanahay inay soo noqotay qofkii ku noolaa xamar ama muqdisho ama soomaaliya ku noolaan jiray sideedoo kale iyo adiga dabcan xiliya aad adag qudhaada kusoo noola aad baan u fahmi karnaa in hadda annaguna hadda waan dhex joognaa waan ognahay marka isbedelka intuu leegyahay aad baan ufahmay marka nabadii waa timid hadda waa somaliya waxaan aaminsanahay in la maalgashan karo